halkan waxaa isugu yimid xildhibaanno ka mid ah xildhibaanadii saxiixay mooshinkii laga keenay guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo xildhibaanno kale oo sharaf badan oo iyagana haddii alla kuu roonyahay taageersan mooshinkaas ayaa halkan isugu yimid oo kulligood baa wada danaynaya ee danta guud ee qaranka kan annaga waxaan rabnaa shacbiga soomaaliyeed inaan u sheegno qarandumis manihi la dagaalan hay-adaha ma qabno inaan la dagaalanno hay-adaha dastuuriga ee qaranka laakiin waxaana saaran waajib ah inaan toosinno wixii qalloocan hadday ka jiraan dhinaca baarlamaanka iyo haddii ay ka jiraan dhinaca fulinta waxaan ka wadaa dhinaca xukuumadda haddana waxaan isticmaalahaynaa waajibkaas isaga ah marka waxaan rajaynaynaa in marka hore aan qalad laga fahmin dhaqaaqa ay sameeyeen xildhibaanada sharafta leh waxay ku badbaadinayaan baarlamaan la ragaadiyey waxay ku badbaadinayaan baarlamaan hooshiisa lagu wado cagajiid guddoomiye jawaari nin sharaftiisa dhowranayaan kugu aqaynay intaad jidjiid qarankan gelin lahayd amay kuu roon tahay baa inaad istiqaalad iska dhiibtid